halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban iyo hirarka f m-ka ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
habeen wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo dhammaantiin waa axad saddexda bisha agost sanadka idaacaddana waxaa si wada jira halkan nooga soo jeedinaya anigoo ahaa cashi ibraahim iyo maxamed colaad xasan
shabakado fara badan inay ay burburisay ayay noo sheegtay in niman shabaab ah oo dhagarqabyaala oo dilal geysa ee qabtay uu sheegay wasiirka waxyaabaha annagana aan jeclaysanay in waxay nagala qabanayeen waxaa waye sugidda amniga iyo in xildhibaanada ay helayaan ilaalo qaasa ay helayaan kaasi waxa uu ahaa xildhibaan daahir amiin jeesow guddoomiye ku-xigeenka guddiga baarlamaanka ee arrimaha gudaha iyo amniga oo ka hadlayey kulan xubnaha baarlamaanka ay dowladda kaga codsadeen in ammaankooda la xaqiijiyo oo muqdisho ka dhacay waraysi ayaan idinkaga haynaa
dawadeedu waa jirinlay uga dulgeeraane ceelkii biyaha diiranaa looma dawdabo e dixda qarandi deeroy mataan loo dardari waaye
waa qoraaga axmed faarax cali idaajaah iyo barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waxaa kalood maqli doontaan qarax miino oo maanta lala beegsaday haween ka shaqaynayay nadaafadda oo ku sugnaa degmada hodan ee magaalada muqdisho iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay maanta magaalada muqdisho saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in saddex dumara ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay goob ay dumarku howlo nadaafada ka wadeen oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho weli ma jirto ciid durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan hase yeeshee laba jeer oo hore oo sidan oo kale haween nadaafadda wadooyinka ka shaqaynayay ayaa lala beegsaday sannadihii laba kun iyo tobanka iyo laba kun koob iyo tobankii waxaana dowladda soomaaliya ay ku eedeysay maleeshiyada ururka al-shabaab al-shabaab ayaa dhawaanahanba kordhiyey weerarada uu ka geysanayo magaalada muqdisho
saraakiisha dowladda shiinaha ayaa sheegay in dhulgariir ka dhacay gobolka fog ee buuraleyda ah ee koonfur galbeed ee dalkaasi uu dilay qof waxay sheegeen in tiro ka badan oo kale ay ku dhaawacmeen dhulgariirka oo axaddii maanta ahayd ka dhacay dad kalena ay oo badanna ay weli lalayahay oo ay dhulgariirkaasi burburka ka hoos mareen xudunta dhulgariirka ayaa ahayd gobolka yunaan waxaana uu dumiyey dhowr dhismo oo uu iskuul ku jiro xarunta dhulgariirada ee maraykanka ayaa sheegtay in cabirka heerku uu ahaa lix dhibic hal halka saraakiisha shiinuhu ay sheegeen inuu intaasi ka sarreeyey telefishinka shiinaha ee c c t v ayaa sheegay in dhulgariirkan ku dhuftay gobolka yunaan uu ahaa kii ugu xooga badnaa muddo afar toban sana ah wararka rasmiga ah ee laga helayo hay-adda wararka shiinaha ee shinwa ayaa sheegtay in dowladdu ay dirayso kumanaan teendho sariiraha iyo laambadaha la iftiinsado iyo bustayaal la geynayo meelaha ay dhibtu gaartay gobolka koonfur galbeed ee shiinaha waxaa inta badan ku dhufta dhulgariirada sanadkii waxaa isla gobolkaasi dhulgariir ku dhuftay ku dhintay siddeetan qof
isku dhacyo dhimasho dhaliyey oo u dhexeeya ciidamada ukraine iyo kuwa fallaagada gooniogoosadoonka ah ee uu ruush ku taageero ayaa ka socda maanta oo axad ah bariga dalkaasi iyadoo dhinaca kalena baarayaasha caalamiga ah ay maalintii saddexaad howshooda ka wadaan bartii ay ku burburtay dayuuradii maleeshiya airlines wakaaladda wararka ee reuters ayaa kusoo waramaysa in sagaal qof lagu dilay agagaaraha luneski iyo doneski ee bariga dalkaasi sabtidii shalayna baarayaasha caalamiga ah ayaa soo saaray bartii ay ku burburtay dayuuradii maleeshiya airlines haraadiga jirka bini aadamka ee dadkii ku dhintay shilkaasi kooxdan oo tiradoodu ay gaarayso toddobaatan isugu jira dalalka netherland iyo australia ayaa baaris xoogan ka sameeyey ilaa iyo labaatan kilomitr oo iskuureega oo ku xeeran goobta burburka dayuuradda inkastoo sagaal inkastoo dagaal uu ka socday meelo aan sidaasi uga fogeyn qaar ka mid a baarayaasha ayaa sheegay in iskudhacyo ay iskudhacyadaasi in ay dib u dhigeen howlahoodii baarista kooxdan ayaa xoogga waxay saaraysaa helista haraadiga meydadka tobaneeyo qof oo weli la la'yahay halka aad nagala socotaana waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington sidaad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan saddex haween ah ayaa ku geeriyootay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii walxaha qarxaa loogu dhex qariyey qashin ay ka ururinayeen degmada hodan ee magaalada muqdisho haddaba warbixinta qaraxaasi iyo sidoo kale dil toogasho ah oo maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ay ku fulisay rag lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen al-shabaab waxaa magaalada muqdisho ka soo diray waryaheena axmed xasan colaad
saddex ka mid ah haweenka nadaafadda ee magaalada muqdisho ayaa maantay ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay deegaanka taleex degmada hodan ee magaalada muqdisho halka la sheegay toddoba kalena inay ka soo gaareen dhaawacyo isugu jiray kuwa fudud iyo kuwa culus intaba haweenkani oo maantay aroornimadii hore u dhaqaaqay ololo nadaafadeed si ay uga fuliyaan deegaankaasi hodan ee magaalada muqdisho ayaa mar qura waxaa qabsaday qaraxaasi miino taliyaha booliska degmada hodan maxamed daahir oo ka mid ahaa ciidankii halkaasi gaaray ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxaasi miino ee maantay lala eegtay haweenka ka shaqaynayay dhinaca nadaafadda ilaa dartaan saddex qof baa ku dhimatay dhaawacuna waa dad dumar oo haweenah iyaguna waa koox baa dhaawacantay waad arkaysan addunkuna indhiina say wax meeshay wax ku dhaceen say wax u gaareen dadka waxaad arkaysaa nimanka cadaystay dhiigga dadka muslimiinta ah inay hablihii soomaaliyeed ee hoyooyinkooda ahaa ay ku asiibeen kuna qarxiyeen ayagoo ku faanaya inay dad ay macnaha wax la mida inay guul gaareen maxaa yeelay waa hooyooyinkood haween dumar ah oo shaqaynayey oo dalkooda u shaqaynayey marka insha allahu tacaala waxaan leenahay kuwaasuna dhagarqabayaal weeye ummadda soomaaliyeed dhibaatadiisa ka shaqaynaya ummadduna way arkaysaa sidoo kale guddoomiyaha degmada hodan cabdiqaadir maxamed kulane oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa uga digay dadka caadaystay inay qashinka ku shubaan goobaha halbowlaha u ah marista waddooyinka magaalada muqdisho waxaan ka qaadi doonaa tallaabo adag maamulka degmada hodan wuxuu markii boqolaad uu ka qaadaya qashin annagu dadka deegaanka ku hareereysan oo qashin ka soo dhigi jiray boqol mar uga dignay marka maamulka degmada hodan qashinkaas dadka soo dhiga mas-uuliyadda dilkaas xambaari doona lagula xisaabtami doonaana waxaa waaye dadka digniinta inta marow siina waxaa waaye boqol mar ka badan dignimaa siin in meeshaan qashin tuurayeen qashin aan la soo dhigin wax kasta lagu qari karo marka maamulka si adag wuxuu la xisaabtami doonaa dadka qashinka meesha soo dhigay oo boqolka mar digniinta la siiyey dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta fulisay dil toogasho ah ee ay ku fuliyeen rag la sheegay inay ka mid ahaayeen xarakada al-shabaab waxaana ka mid ahaay raggaasi maanta la dilay mid ka mid ah raggii fududeeyey weerarkii dhowaan lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalk ee soomaaliya afhayeenka maxkamadda ciidamada cabdulaahi maxamed muuse oo loo yaqaana keyse ayaa ka warbixinaya qaabka dilka ay u fulisay maxkamadda ciidamada gacankudhiigla shabaab aadan maxamed xasan iyo gacankudhiigla shabaab bashiir xasan maxamed waxayna ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay saddexdii bishii siddeedaad labakunyoafariytobankina waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa sida aad arkayseen goobta hadda aan ku sugan nahay ay tahay iskool bulisiyo taariikhdu markay ahayd siddeeddii bishii toddobaad gacankudhiigle nidaamiya shabaab xasan muxyidiin xasan siddeelaatan jir ahaa dhinac caasho cumar oo ku dhashay hargeysa wuxuu weerar ismidaamin ah ku qaaday isagoo saddex kale oo shabaab ah xarunta madaxtooyada weerarkaasi waxaa ku geeriyooday allah u naxariistee sarkaal la odhan jiray labaxidigle mukhtaar cadow axmed oo ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii toddobaad labakunyoafariytobankii waxay maxkamadda darajada koowaad u fariistay dacwo ciqaabeedkii loo haystay eedaysana shabaab gacankudhiigle xasan muxidiin xasan waxa ayna ku xukuntay dil toogasho ah waxayna ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay tahay taariikhdu saddexdii bishii siddeedaad waxay u fariist waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa goobtan ay ku joogna hadda guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed tuuryare oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa laamaha ammaanka ka codsaday in ay marka ay soo qabtaan ragga ka tirsan xarakada al-shabaab inay la keenaan waalidiintooda si ayagana loo mariyo waajibaadkooda sida uu yidhi guddoomiyaha maxkamadda sare cabdiraxmaan tuuryare argagixiso shabaab ah ha ka soo tegina waalidkood waxaa xidhan argagixiso kalaa xidhan waxaa la xidhan waalidkood dembi kale uma xidha inay ilmahooda ay kala soo bixi waayeen cadowga hadday kala soo bixi waayeenna dowladda ay soo ogeysii waayeen intaa bay u xidhan yihiin qaanuunkeenna bay ku taallaa waxaa la yidhaha mas-uuliya taqsiiriya baa la yidhahdaa waa ka gaabin waajib sidaas baa waalidkaa u xidhan yihiin xukun aanan ku dhici doono ayagan taa qodob weeye waxaan aad uga mahadcelinayaa heedaha ee nabadgelyada oo arrintaas ka jawaabay soona qaqabtay dadkii ay soo qabteen argagixisaha waalidkood la soo qabtay ma aha markii ugu horraysay oo haween ka tirsan nadaafadda magaalada muqdisho lala eegto qaraxya caynkaana waxaana horay u dhacday dhowr qarax oo haween ay ku dhinteen axmed xasan colaad v o a muqdisho
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhinaca kale guddiga baarlamaanka ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa maanta kulan ay dowladda kaga codsanayeen in la xaqiijiyo ammaanka mudanayaasha baarlamaanka kadib markii bilihii lasoo dhaafay muqdisho lagu dilay dhowr ka mid ah xildhibaanada la yeeshay wasiirka amniga qaranka khaliif axmed ereg gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi xildhibaan daahir amiin jesow oo aan qadka taleefonka kula xiriiray ayaa iga waramay kulankaasi
wasaaradda amniga ayaan la kulannay wasiirkeeda maanta waxaan kala disgaraynanay arrimaha ku saabsan amniga wasaaraduhu anagu fulin minihin waxaa nagala dhaay la xisaabtan iyo istoosin unbaa nagala dhexaysa wasiirka wixii u qabsoomin waa noo sheegay wixii aan weli u qabsoomin oo iskuradi jirin waa noo sheegay waxaa kaloo aan kala hadalnay sidii xaaladda baarlamaanka iyo xildhibaanadaba amnigooda loo xaqiijin lahaa rajo fiican ayuuna noo sheegay insha allah xildhibaanna bilihii u dambeeyey dilal baa loo geystay xildhibaano ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo magaalada muqdisho loogu geystay qaarkoodna ay hore u sheegeen in xaaladaasi ay tahay xaalad adag oo baarlamaanka aanu ku shaqayn karin saameyn intay la eg ayaa weeraradaasi loo geysanaya xildhibaanada ay ku yeesheen hawshii baarlamaanka dhimashadu waa naqan inay xaqinolsona tiisa qofkii geshana inuu dhimanaayo waa laa shakila wax haba yaraatee oo shaqada ayna madmadow iyo mugdi oo galay ama baarlamaanka ha noqoto waad ogtihiin baarlamaankaas kalfadhigiisa afraad wuxuu markuu bilaabay iyo markuu xirmaayay guddiga hadda aniga maanta aan gudoomiye ku-xigeen ka ahay boqol iyo muxuu aha saddex ma saddex bilooda wuxuu u fadhiistay boqol iyo iyo iyo muxuu ahay soddon iyo sideed saacadood ayaa uu shaqeeyey waxaa yeestay toddoba iyo labaatan fadhiyuu yeeshay marka taas waxaa kugu cadina marnaba shaqadayna ayna ayna ay haba yaraatee ayna gaabis aheen oo wax cabsigelina ayna samayn karin qolyaha nabaddiidka ah marka insha allahu laakiin haddana dadaalku wuu fiican yahay waxa aan wadnaa waxaa weeye in ummadda soomaaliyeedna ayna seexad dalkeeda ay ugu noolaato ay hesho xildhibaanadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda ugu sarreysa ay waddanka meeshii ay doonaan seexa ay ku dhex mari karaan tan la raadinaya waa taa waa gartay marka waxyaabaha idinka aad ka codsanaysaan dowladda oo aad rabtaan in laydin sameeyo xagga amniga marka la eego iyo waxa dowladdu ay idiin sheegtay bal haddaad intaa noo iftiimiso
wasaaraddu waxay waxay muujisay inay shaqo fiican qabatay maalmihii ugu dambeeyey iyo wiigaanba shabakado fara badan inay ay ay ay burburisay ayay noo sheegtay in hubub fara badan oo meelo qarsoodi ku jira ay soo qabteen ay noo sheegeen in niman shabaaba oo dhagarqabyaala oo dilal geysta ee qabtay uu sheegay wasiirka waxyaabaha annagana aan aan aan aan aan jeclaysanay in waxa ay nagala qabanayiin waxa waye sugidda amniga iyo in xildhibaanada ay helayaan ilaalo qaasa ay helayaan marka arrintaasna arrin lasoo dhaweyn karo oo wanaagsan waa marka waxaad rabtaan ciidamo dowladda ka amar qaato oo mishaar dowladda ka qaato laakiin ammaanka xildhibaanka suga oo goobta uu degan yahay ama hoteelka uu degan yahay ama waaba jiraan xildhibaanada haddaba qaar baa inta badan ilaalo way haysteen ama jeebkooda ha ka haystaan ama wuxuu le askari dowladeed oo waardiinaya waa jira laakiin in loo sii kordhiyo si dadaalka loo sii badiyo marka arrintaas wasiirka iyo iyo iyo dhammaan guddiga loowada riyaaqay insha allah amniga baarlamaanka ha noqoto hololka lagu shiro ha noqoto muxuu ahaye xildhibaanka naftiisa iyo staafka oo baarlamaanka shaqaalaha rayidka intaba amnigooda in la sugo ayaa kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka guddiga ammaanka iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan daahir amiin jesow oo qadka taleefonka magaalada muqdisho iigu warramayey
galab wana- habeen wanaagsan mar kale meel kasta waad naga maqlaysaan maamulka somalilan ayaa dah furay fulinta mashaariic badan oo laga hirgelin doono gobolada somalilan oo dhan sanduuqa horumarinta somalilan waxaana maalgeliyey waaxda horumarinta caalamiga ah ee dalka u k xafiiska horumarinta u qaabilsan denmark iyo dowladda norway wariyaha v o a ee magaalada hargeysa hodan cali cajabi ayaa warbixintan soo dirtay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa maanta si rasmiya u daahfuray mashruuca sanduuqa horumarinta somalilan waxaana shirkaasi lagu soo bandhigay dhammaan mashaariicda lagu maalgelinayo sanduuqa wejigiisa koowaad waxaana qayb ka ahaa wasaaradda qorshaynta wasaaradaha deegaanka beeraha xanaanada xoolaha biyaha wakaaladda biyaha hargeysa hay-adda horumarinta wadooyinka madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa ka hadlay furitaankii shirkaasi geesta kalena wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka somalilan sacad cali shire oo v o a wax ka weydiisay qiyaasta lacagta ku jirta sanduuqan ayaa faahfaahinaya mashaariicdan ayaa lagu wadaa inay wax badan ku soo kordhin doonaan horumarka somalilan waa sida uu mar kale tilmaamayo wasiirka wasaaradda qorshaynta goobaha seerayaasha oo xukuumaddu olole ugu jirto in ay dib u soo celiso ayaa qayb ka noqon doona mashruucan waa tan wasiirka wasaaradda deegaanka somalilan shukri xaaji ismaaciil baandare oo arrintan ka hadlaysa waa markii ugu horreysay ee somalilan laga hirgeliyo mashruuc horumarineed oo tiradiisu inta leeg tahay hodan cali cajabi v o a hargeysa
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o e toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal waxaad raalli ka noqotaan haddii meelaha qaar coodka warbixintaasi aad maqli weyseen cilad xagga farsamada awgeed
welina dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haya maxamed colaad xasan oo stuudiyaha la fadhiya
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegayno doorka bulshada rayidka ah ee dib u heshiisiinta iyo horumarinta barnaamijka waxaa marti uga ah toddobaadkan jibriil ibraahim cabdulle madaxa hayadda cilmibaarista iyo wadatashiga ee c r d ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho oo nagu soo booqday stuudiyaha v o e da magaaladan washington jibriil kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o e laanta afka soomaaliga aad baa umahadsan tahay Een, bal waxaad iga warantaa een, soomaaliya waxaad ka socda waad aragtaa een, hay-addiina iyo hay-ado kaloo fara badan waxaad ku howladeen ku howlaneedeen arrimaha dib u heshiisiinta iyo horumarinta innagoo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ku eegi doona laba arrimood oo kale ah een, waxa ka socda soomaaliya iyo dib u heshiisiinta iyo doorka bulshada rayidka ah iyo horumarka socda oo aad eh, qayb ka mid a aad u joogto magaaladan washington shirarkan ka dhacaya Een, aan ku horeyna arrinta soomaaliya Een, dhegeystayaalna waa soo gelin doonaa su-aala ku weydiin doona Een, arrinta gudaha soomaaliya markaan eegno colaadaha ka jiri jiray hay-addiina c r d hay-adaha waaweyn ee ka howlgala ee colaadaha xalintooda isku daya ayay ka mid ahayd bal kaalinta hadda aad ku leedihiin ama doorka bulshada rayidku ay ku leedahay arrimaha eh, dib u heshiisiinta iyo halka ay marayaan bal cidda weli isle bulshada rayidka way hurudaa oo howlahan socda qayb kama aha bal waxa aad u sheegi lahayd aad aad baa umahadsan tahay ah, colaad ah, waan salaamayaa dhammaan dadka dhegeysanaya barnaamijkan Een, arrinta b- ururada bulshada rayidka ah amba bulshada rayidka ah waxaan rabaa xoogaa yar inaan kala caddeeyo ah, bulshada rayidka markaan ka hadlayno sideedaba een, ma aha koox meel joogta Ah, ah, wadaadka ah, masaajidka dujiya ee magaalada boosaaso wuxuu ka mid ah ururada bulshada rayidka ah. Ah, gabadha yaanyada ku iibsata magaalada muqdisho waxay ta ka mid tahay ururada bulshada rayidka wariyaha hadda adiga qoraalka akhrinayo idaacadda hadlaya waxaa ka mid tahay ururada bulshada rayidka ah Een, eh, odo dhaqameedka wuxuu ka mid odur- ururada bulshada rayidka marka soomaaliya intaan dowladda ka ahayn wax ka soo haro ama non state actors ka ama kuwa aan dowliga ahayn waa ururada bulshada ra- waa dadka bulshada rayidka marka ayagiiba waxay abuureen ururo isku tegey ururadaasa marka waxay sameeyeen waxa la yidhaahdo ururada bulshada rayidka ah marka si ay u noqdaan ama awoodooda loo mideeyo cududooda loo mideeyo marka labaatankii eh, sane ugu dambeysay amba lix iyo labaatankii sane ugu dambeysay soomaaliya waxyaabaha ugu waaweyn ee waqtiga la geliyey waxaa amba wanaagga soomaaliya ka dhacay intiisa faraha badan leh xaqiiqdii waxaa loogu mahad celin karaa ur- oo bulshada rayidka guud ahaan gaar ahaan ururada isku tegay ee damcay inay wax qabtaan tusaale waxaan usoo qabanaynaa gaar ahaan markaan ka hadalno bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo kale iyo puntland markaan tusaale usoo qaadano sidoo kale somalilan iyada lagu daro laftigeeda yacni dhanka waxbarashada waxaa barnaamijyadeeda waxbarashada ah, bixinayay amba ka caawinaya ururada bulshada rayidka hadda ayagaa bixiyo weli laakiin waagii hore waxay ahaayeenba maadaama aan jirin dowlad amba state institution eh, kaabayaashii eh, dowlad dowladnimada aysan jirin waxaa mas-uuliyadda kaxaynaya ama mas-uuliyadda waday waxay ahaayeen ururada bulshada rayidka ah Ah, hadday noqoto xagga waxbarashada hadday noqoto xagga ganacsiga hadday noqoto xagga miidiyaha waa arkaysaa miidiyaha waddanka jira guud ahaantiisa intuu la egyahay arrimahaasoo dhan waxaa soo waday ururada bulshada rayidka marka ururada bulshada rayidka een, waxay noqdeen aas-aasayaasha amba halbowlaha hogaamiya danaha soomaaliyeed way jiraan marka eedo badanay leeyihiin waxaa jiro hay-ado magaca ururada bulshada rayidka ku danaysto Eh, waxaa jira hay-ada dhibaato gaarsiiya magaca ururada bulshada rayidka ah laakiin waxaan is leeyahay waxyaabaha aad ku arkaysa soomaaliya tuulooyinka aan dowladnimada gaarin weli eh, tuulooyinka ammaanka ah deegaanada dadka soomaaliya ku nool yihiin waxaa iskoolka ka dhisay ururada bulshada rayidka ah waxaa eh, isbitaalada qarashka bixiyo ururada bulshada rayidka ah En, ah, meelaha qaarkood eh, waxay abuureen dowladnimada laftigeeda ayagaa howsheeda qabta marka ururada bulshada rayidka oo ah taariikhay ku leeyihiin jiritaanka eh, shacabka soomaaliyeed meelo badan oo caalamka ka midana waa loo mataqaanaa qiraa waxyaabaha ay qabteen gaar ahaan baan usoo qabsanna tusaale ahaan ururada haweenka soomaaliyeed amba sooma gabdhaha soomaaliyeed oo ayaguna xaqiiqdii inta dhibaatada socotay mas-uuliyaddii la wareegay inay caruurtii koriyaan familkii hayaan iyadoo saa jirtana dhaqaalihii ay abuuraan oo waddanka hadda uu salka ku haya marka ururada bulshada meesha ka yimaadeen waa macquul marka su-aashaa soo jeedisa ama hadalkaa soo jeedisa ah ururada bulshada rayidka ah ma hurdaan waa macquul culaysaa saaran dad badan baa ka dhintay dhibaato badan baa dul saaran nolol bay leeyihiin ayaga dhexdooda iskhilaafsan ayaga iska soo horjeeda qaarkood ma aha dad ay ka dhexayso midnimo guud danaha kala wato waana bini aadamka gaar ahaan waddan dagaal sokeeye ka dhaca marka qof dhahay hadda male ururada bulshada rayidka waa wada fiican yihiin laakiin waxaan is leeyahay waxay soomaaliya kaga jiraan meel halbowlo ah ayaga la-aantoodna ilama aha in meesha ay maanta soomaaliya soo gaartay meesha doonta ha joogtee inay soo gaari lahayd haddayn jiri lahayn ururo bulshariyadeed ama dad soomaaliyeed oo isxilqaamay oo go'aansaday inay arrimaha soomaaliya wax ka qabtaan laakiin waxaa jira dowladda soomaaliya gobolla maamullo gobolla ayaa magacowday meelo badan baa federaalkii uu gaaraya waxaad moodaa arrimihii dib u heshiisiinta iyo hirgelinta federaalkan in si uun isu diidan yihiin oo bulshada rayidka ee wax dib u heshiisiinta ay ku lug lahayd iyo amaradan ka soo baxaya dowladda oo ku saabsan sidii maamul loo dhisi lahaa oo iyaguna ay leeyihiin xal kale oo soomaaliya hadda u yaalla ma jira in lix iyo tobanka la gaarsiiyo doorasho oo maamullo kumeel gaar la dhisa mooye wax xal kale ma laha marka ma moodaa in bulshadii rayidkii iyo dadaaladeedii iyo dadaalada kale ee dowliga ah aanay wada socon oo dhinacbu dhinac u socdo waa macquul in dowladdu waxay leedahay hadaf waxay leedahay ajendo amba qaab ay ku tala gasheen ay ku socoto inta badan ururada bulshada iyo dowladduna inay iswaafaqaan maba ahaba caalamka ururada bulshada rayidka waxay u jiraan inay dowladda la xisaabtamaan inay dowladda su-aalo weydiiyaan inay dowladda meelaha ay ku qaldan tahay sheegaan meelaha ay ku saxan tahana ku ammaanaan marka muhim ma aha labaduba inay isku jid aragti maraan waxaase muhim ah ururada bulshada rayidka markay arkaan qalad jira inay sheegaan inay u hadlaan magaca ummadda soomaaliyeed oo ay wakiil ka yihiin ilan ummaddii dowlad rasmi ah oo waddanka wada hanantay ma jirto waxay u baahan taha marka ururada bulshada rayidka in wada tashiga dhexdoodana ay badiyaan islamarkaana ay wax ka qabtaan howlaha socdo laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa dib ugu noqdo arrinta aa ka dhawaajisay dadka soomaaliyeed soddonkii sane lasoo dhaafay guud ahaantiis colaadaa kala dhex galay shakiyaa kala jiro cabsiyaa kala jirto dagaalka sokey waa nagu raagay dagaalka sokey laftigiisa wuxuu qaatay wejiyo badan mar wuxuu soo ahaa mid qabiil ah mar wuxuu soo ahaa mid dagaal ooga wado mar wuxuu soo noqday mid diin laga hadla galay mar wuxuu soo noqday mid ganacsi laga hadla galay maalinba meel bay soo maraysay iyadoo isaas tahay ayaa haddana waxaa inta badan wakhti badan geliyey bulshada rayidka ah oda dhaqameedka u horeeyo culamaa udiinka u horeeyaan ayaa ka shaqeeyey in nabadda iyo wanaagga ummadda laysku hayo annaga marka ururada bulshada rayidka marka magaceeda magaceeda lasoo hadal qaado waxay waday kuna talisay haddana ay u aragtay inay tahay taariikh lasoo maray inay lama huraan tahay in nabadeynta xoogga la saaro laba qof oo colaadi ka dhexayso laba qof oo walwal ka dhexeeyo laba qof aan is aaminsanayn haddaad tidhaahda isku taga ee maamul dhista waxaan shaki ku jirin maamulkaas inuuna meel gaari karin meelaha maamullada ka jiraan oo lagu guulaystay oo ay nabadda ka raagtay ee nabadda ku hagaagtay intooda faraha badan leh waxaa waxaa isbarbar socday amba hormaray waxaa la yidhaha dib u heshiisiinta marka tusaale ahaan markaan kasoo qabanno somalilan oo kale tusaale markaa kasoo qabato de markii boroma lagu shirayey markii nabaddii lagu heshiiyey ayaa maamulka yimid sidoo kale arrinta puntland tusaale markaan kasoo qabanno iyada laftigeeda markii garowe lagu shiray ayaa suuragal ka dhigay dadku intuu heshiiyaan dhahaan inteen aadnaa maxaan isku darsanaa qof qasbo madaxa ka saaray xabad maysan jirin haddii xataa tusaale usoo qaadan maamulada kaloo ka jira oo ay ku jirto xabeen iyo xeeb tusaale markaa usoo qaadato dad baa deegaan deganaa way isku yimaadeen lacag bay iska aruursheen way ku heshiiyeen in wax dhistaan galmudug oo kale maamul ka jiro sidoo kale yacni maamulada noocaas intooda faraha badan waxay ku imaanayeen dib heshiisiina asal iyo sabab u ahaa waxaa lagu jira nabadeen hadda markaa aragtay marka qof kasoo soomaaliya aad la hadashid inta badan wuxuu ka hadlaa nabaddu inay aasaasi tahay nabaddu inay tahay muhiimad qaasa ay leedahay oo dadku ay ku heshiiyaan dhegeystayaa qad ku jiraan soo gelinaya dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa mahadsan tahay stilla magacayga waxaa leedahay jimcaale maxamed cali waxaan ka soo hadlayaa waddanka netherland gaar ahaan zaheg zoutholand aniga fikirkayga yani ahaan iyo iyo dib u heshiisiinta waxaan ka qabaa arrintaas in yani soomaaliya lagu kala qaybinayo aan ka qabaa sababto eh nin oo yani oo meesha la qaqaybiyo waxaan u arkaa in macnaha qolaba gaar macnaha in lagu yareereystaani u arkaa fikirkayga wa waa gartay barnaamijka waa wicitaanka dhegaystaha jibriil ibraan cabdulle madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga fadhigeedu iyo magaalada muqdisho c r d ayaa nagu soo booqday stuudiyaha v o eda magaalada washington oo barnaamij ka qaybgalaya haddaad su-aal qabto oo jibriil weydiinayso su-aal waan qabaa jibriil asigoo mahadsan waxaan rabaa inaan weydiiyo asiga laftirkiisa ahaan ee maxalka soomaaliya kula jiro in dadka soomaaliyeed la kala qaybiyo oo loo kala qaybiyo baydhabaland loo kala qaybiyo shabeellada hooseland shabeellada dhaxaland banaadirland maxaa lalahay galguduudland dabcan aniga macnaha nin iga aqoon badan waayo sidaas daraaddeed aan u weydiinaya soomaaliya xalkeeda ma wuxuu ku jiraa in nala kala qaybiyo awal ayaan waxaan u kala qaybsanayn qabiil qabiil in macnaha maanta dowladda federaalka naloo keenana in macnaha haddii ay ayada ay ay dowladda federaalka qaynuunka ku dhisan hadduu yahay iyo haddii dad macnaha brofesorra arrintan fikradooda ay ka timaadaba arrintaas ayaan rabaa inaan su-aal ka weydiiyo asaga sidee ayuu xal u arkay middaas ayaan doonaya inaan weydiiyo sil adigoo maasan waa gartaa waxaan u fahmay aragtida eh, jibriil ee ku aadan eh, arrimaha soomaaliya marka la fiiriya nidaamkan federaalka iyo hirgelintiisa ama bulshada rayidka ee uu matalaya ayaad ula jeedaa Eh, jibriil bal eh, dhegeystaha wuxuu ku weydiinayaa aragtidaada shakhsideed dabcan eh, codka dowladdana kuma hadlaysid cod kalena kuma hadlaysid laakiin wuxuu ku weydiinayaa bal jibriil iyo bulshada rayidka ah eh, aragtidooda ku aadan nidaamkan federaalka ee laga hirgelinayo meelo badan oo soomaaliya ka tirsan waxaan is leeyahay een, ummadda soomaaliyeed aa, aa, aan jamcaale aad u mahadsan yahay Aa, anigu ma aaminsan ummadda soomaaliya in kala qaybiyo Aa, ma aaminsana in ummadda soomaaliyeed aa, dhib la kala dhex geeyo Aa, waxaan aaminsanahay in jiritaanka ummadda soomaaliyeed uu ku jiro ama maslaxadeeda uu ku jiro inay wada hadlaan haddii go-aan la qaadanayo amba aa, wax la dhisanayana dadka lagala tashado ayaga laga qeybgeliyo qayb ka noqdaan aa, tala ka bixiyaan een, wax ku lahaadaan aan aaminsanahay meelo badanaa tusaale fiican soomaaliya ugu fadhido inay wadatashi wax lagu xaliyo haddii aan wadatashi imaan dhibaataa ka imaanayso dib uguma noqono taariikhda waxba kama faa'iidno ma isticmaalno een, duruufooyin badan oo annaga naga baxsan dibadda gudahana way jiraan een, mas-uuliyiinta qaranka iyo ummadda soomaaliya guud ahaantoodna waxaa lama huraa waxaa waxaan isleeyahay inay suuragal ka dhigaan ay suuragal noqoto in la abuuro jawi dadku ay ku wada hadlaan haddii xataa ay dhacdo in go-aano yimaadaan go-aanadaas haddee mas-uuliyad baa jirta la qaadayo ayada laftigeeda u baahan in wadatashi la geliyo oo dadku ay dhahaan waxaana laga saxo intaa ha lagu daro Ah, mas-uuliyadda dowladda saarnaa waxay tahay ummaddii ayadaa loo doortay Ah, iyadiina waxaa laga rabaa shacabka inay kula noqoto go-aanada culculus oo mustaqbalka soomaaliya een, culays ku noqon kara amba dhibaato soomaaliya u keeni karo inay dowladda laftigeeda ay ku noqoto oo shacabka u bandhigto ay la hadasho waxaa muuqanaysa uun hadda xilliga aan ku jirno waa xilligii ugu qurux badnaan isleeyahay jimcaalow oo dadka soomaaliyeed dhammaantood ay taagan yihiin xabad way nagu raagtay dagaalkuu nagu raagay waxaan rabnaa inaan institution amba kaabayaal dawli ah dhisno ayay qorshaha ugu jirtaa oo ay rabaan martay aad baad u mahadsan tahay Eh, jimcaalo oo naga soo wacay dalka netherland Eh, dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo soo gelinaya dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa cabdifataax aadan maxamed kuna sugan eh, gobolka south carolina ee dalkan maraykanka waa ku mahad celinaa maxamed eh, iyo jibriil Eh, oo nagala Cabdi Fattaax.
qaybgalaa barnaamijkan cabdifatax kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha wuxuuna ku saabsan yahay bulshada rayidka rayidka doorka ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta iyo horumarinta iyo halka ay hadda wax marsiinayaan soomaaliya eh, marxaladaha ugu dambeeyey Eh, haddii aad su-aal qabto fikir qabto kusoo dhawow barnaamijka maxamed waa mahadsan tahay Eh, jibriil iyo adigaba waa idiin mahad celinaa iyo eh, v o e da eh, barnaamijkan noo horgelisa inaan maaragtay ku wada wadaagno Een, waxaan rabaa fikirkayga inaan ku horumaro haddii aan ka hadlo wax u dhisida maamul dhisida dalka soomaaliya iyo arrimaheeda iyo maxaan ku ihahdaa haddii aan wax ka dhaho waxay ila tahay in xilli qaldan laga hadlaayo wax maamula iyo macnaha xilli baahi ay jirto dalkii oo kala maaragtay qoqoban yahay oo ay heestaan niman eh, maaragtay een, dee cadow ah macnaha xilligii ku habboonaa inaysan ahayn iyadoo xataa ay maaragtay dadka gaajo u dhimanayaan in maaragtay xataa xaflad loo dhigo een, eh, barnaamij oo la leeyahay waxaan ku marti qaadnay dad eh, ka hadlayay arrimahaas lacagtaas lagu bixinayo macnaha in barnaamij ama la ansixiyo ama saddex gobol ha hadlayso ama laba gobol ha hadlayso macna qarashkaas habeenkaas lagu cashaynayo waxaa u baahan dad masaakiin ah oo ku dhimanayo gaajo darteed dalka meelo badan oo kamida ugu dhimanayo marka waxay ila tahay xilli qalban in laga hadlaayo maamul meel la maamulana maba jirto maxaa yeelay ba iyo bakool iyo shabeelle ha laysku daro iyo gobolada dhexe iyo hiiraan ha laysku daro aa dad isku haystaan maxaa laysku daraa nimanaa haysto fikirka dowladda iyo waxoo dhan kasoo horjeedo marka haddii meel la dhisana meel kala kacayso haddii gobolada dhexe maamul laga dhiso puntland a kacayso haddii maxaan ku rahdaa puntland maamul waxa ay samayso somaliland a kacayso haddii maxaan ku rahdaa jubba laga dhiso gadaa kacayso marka waxay ila tahay wax qaldan in wax dhan ay ay dowladdu tahay waxaan rabaa marka inaan jibriil wax ka weydiiyo haddii xaaladda ay maraysa meesha hadda aan ka sheekeeyey oo gaajo ay jirto oo cadow oo jiro oo dhulkii la haysto oo haddii qof uu yidhaahdo saanaan samaynaynaa qof kale uu dhawaaqayo waxa bulshada rayidkaa muxuu maxay ka bedeli kartaa haddii aan hadalno haddii aan maaragtay fikirkeena dhiibano maanaa muxuu bedeli karaa in dowladdu ay warkii hadalkeena ay dhegaysato yani ma heli karnaa dad maaragtay dowladda u gudbiyo wararkeena si maaragtay ay u dhegaysato yani waxaan u aragnaa waxa dhan inay maaragtay jibriil muxuu arrimahaas ka qaban karaa waa gartay macnaha waxaad ula jeedaa doorka bulshada rayidka codkoodu ma yahay cod wax bedeli kara oo wax kastoo qaldan bedeli kara jibriil waan u daynayaa jawaabta waxaan isleeyahay ururada bulshada rayidka sidaan hore uga dhawaajiyey ujeedada u jiraan amba bulshada rayidka guud ahaantiisi yaanba urar dhihin waajibaa saara waddankooda haddii meel xun uu ku socdo amba ay arkayaan in wax qalada la sameyn inay ka hadlaan ma aha keliya in koox layr loo xil saarto dadka degan deegaanada gobolada meelaha soomaalida ku noosha dhammaantoodba waxay awood u leeyihiin inay mikrofonka qabsadaan inay idaacadaha ka hadlaan inay muujiyaan waxyaabaha is leeyihin waa lagu qaldan yahay inay ka hadlaan annaga haddee anigu waxaan ka mid ah shaksi ka mid a dadka mataqaanaa bulshada rayidka ah dareenkaygana waan cabiraa laakiin waxaan isleeyahay waa lama huraan in dadka laftigooda ururada bulshada rayidka ah in ay cod midaysan ku hadlaan soo tabiyaan dareenka ay qabaan dowladda iyo hay-adaha dawligaa jiraana ay ku jaalanjgareeyaan amba ay yidhaahdaan waxyaabahay ku qaldan yihiinna ay sheegeen ay ku qaldan yihiin waxyaabahay ku saxan yihiinna ay ku saxnaadaan laakiin mid macquul ma aha in dadka bulshada ah ay ka aamusaan culaysyada jiro oo ay yidhaahdaan uun ade muhiimadduna ma aha qofku inuu mar kastaa uun afkiisa ka sheega hadal mataqaan canaan ah laakiin mararka qaarna tala la soo jeediyo caalamka arkaysa waxaa wax kala wada waa ururada bulshada rayidka ah maraykanka hadda aan joogo magaaladan dowladda waxay doonto ma samayn karto dad waxaa jiro interest group la yidhaahdo oo magac dadka u hadlo waxay ka hadlaan canshuurta haddii la kordhiyo waxay ka hadlaan haddii go-aan saxa aan la qaadan hadday ka hadlaan caafimaadka haddii qaab caafimaadka dowladda u sameynaysa u arkayaan qaladay sameeyaan meelaha qaarkood dowladaha waxay sameeyaan waxa la yidhaha alternative budget ama budget ka duwan budgetka dowladda ama qarashka dowladda ee dalbata qarash ka duwan ay soo bandhigaan macnaheedana waxay ku hadlaan codkay ku hadlaan marka dhammaan ururada bulshada rayidka meel kastay joogaan waxaan kula talinaynaa amba aan ku dhiirigelinaynaa inay codkooda muujiyaan dareenkooda muujiyaan dowladda ha noqoto tan lokolka ah ee hoose amba ha noqotan federaalka ah inay inay weydiiyaan su-aalaha culculus oo hadda aad qabtaan oo aysan noqon laga aamusin haddii laga aamuso waddankii oo arkaysaa gacmehena ka bixi kara anagoo dhan waa aad baad mahadsantahay cabdifataax oo naga soo wacay south carolina dalkan maraykanka jibriil haddaan usoo noqonno arrimaha dib u heshiisiinta iyo howlaha bulshada rayidka ee dalka gudihiisa haddaan kasoo baxno dalkan maraykanka ayaa timid magaaladan washington waxaad u joogtaa shir bulshada rayidka ay ka qayb qaadanayaan iyo shirarkan kale ee la xiriira iyagana socda oo ahmiyad gaara leh oo marka ugu dambeysana madaxweynayaasha dalalka afrika iyo madaxweyne barack obama ay isugu iman doonaan oo toddobaadkan magaaladan washington ay ku mashquuli doonto bal waxaad iga warantaa kaalintae leeg ayay ka faa'iidaa bulshada rayidka ah ee soomaaliyeed ama afrikaanka ah ee gobolka geeska afrika ku nool shirarka noocan oo kalea iyo imaanshahooda marar badan baad timaadaan oo la yimaadaa oo la yimaa marka waxyaabaha ugu badan ee laga faa'iido iyo waxyaabaha lagu waayay maxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka sideedaba markii shirar noocana dhacayaan waxay wakiil ka yihiin bulshada rayidka ah oo aan aan toos awood ugu lahayn inay hadlaan waxaa magaaladan jooga boqolaal hay-adood oo caalami ah iyo kuwa local ah dhammaantoodna waxay u yimaadeen inay codkooda ku baahiyaan amba ay ka hadlaan go-aanada meeshan kasoo bixi doona inaysan noqon go-aano dadkooda qaab aan dhib ka soo gaarin oo magaca dadkooda ay ku hadlaan madaxda timid ee rabaan inay ku hadlaan magaca ummadoodna laftigooda aysan qaadanin microfonka oo aysan wax xaqiiqah aysan ka hadlin oo ay jirto fursad dowladda maraykanka loogu sheegi karo mid ka duwan ama mid ay u arkayeen inay ka saxan tahay tan madaxda qaranka timid afartan iyo toddoba madaxweyne dowladeeda imaanayso ilaa boqolaal hay-ada caalamiga yimid shiraraha ka socdo labada beriyo soo socda laakiin arrinta hadda annaga aad noo quseynaysa soomaaliya haddii aan naha waxay tahay shirkan dowladda maraykanka inta badan waxay focuska ku saaraysay saddex qodoba hadda ugu muhiimsan mid waxaa la yidhahda waa tireerka iyo iyo investmentiga sidii qarash loo gelin lahaa maraykanka u gelin lahaa wadamada afrikaanka ah waxaan moodaa anagu inaan wax yar waxyaabaha noloshii intooda faraha badan leh waa sadaqo ganacsiga in la geliyo lacag mataqaanaa adigu gaarayso ilaa lix iyo labaatan bilyan oo dollar ayaa dowladda maraykanka sanadkii lasoo dhaafay keligiis bilyan dollar lacag ah labada kun iyo saddex iyo tobanka ayaa la sameeyey amba waxa la direct investmentina waa soddon iyo shan milyana la geliyey ilaa saddex boqol oo qofaa shaqo ka heshay marka su-aashiis weydiinta lahaa waxay tahay ummadda soomaaliya danta ay ka heli karta waa maxay madaxdeed maadaama imaanayaan reyley ma muuqato mana noo muuqato hadda lacag toos business u galaayo marka waddankii uma dhisno laakiin waxaan rajaynaynaa in xaaladda nabadda ah ama nabadeynta markaan xaalad dhibka jirnaysa markaan ka gudubno oo aan u gudubno xaalad nabad ah inay suuragal ka dhigi doonto in ummadda soomaaliyeed ay u suura gasho inay kaalmo ka geystaan inay u suura gasho inay access u helaan hadda inta badan waxyaabaha la yidhahdo mataqaanaa african growth and opportunity act oo ah sharci dowladda maraykan samaysay inta badan wadamo qaas ah oo africa ayuu wuxuu u suura gelinayaa inay hantidooda dhaqaalahooda ay keensadaan ganacsigooda keensadaan suuqyada waddanka ay leeyihiin wadamada qaarkood wadama maraykankana inuu dhaqaalahooda geysto wadamada annaga xaaladan ku jirno wax faa'iida aan ka heli karno ma jirto waxa uun macquula in hay-adaha maraykanka ay taakuleeya governansiga ama dowladnimada iyo xagga security-ga dana qaas uu ka leeyahay maraykan laftigiisa unbaa hadda moodaa soomaaliya inay ku tahay waxaan rajaynaynaa mas-uuliyiinta soomaaliya uga qaybgalaysa kulankan inay la yimaadaan qorshe cad oo ay arrimaha soomaaliya uga bandhigayaan afartanka iyo toddobada waddan ee kasoo qaybgalayo madaxweyneyaal oo ay u sheegaan jidka iyo directionka ay dowladda soomaaliya u socoto ayagoo soo bandhigayo yacni vision amba aragti cad oo ummadda soomaaliya lagu fahmi karo xaaladan ku jirno xaalad aad u dhib badan aan ku jirnaa shacabka wuxuu u baahan rajo in la geliyo dowladdana waxaa laga rajaynaya mas-uuliinta inay timaado inay rajada abuuraan laakiin hadda ima muuqato boqolaal bilyan oo soomaali ah oo bilyano dollar ah oo soomaaliya hadda la gelinayo oo ku wajahan investment dhaqaale dhankiisa ah dhaqaalaha ku jiro dhulka hoostiisa waa macquul labaatan sano dowladda maraykanku kama hadasho shan sano iyo laba sano waxay ka hadashaa afartan sano konton sano ma uy muuqata nagasta dhowrka sano soo socda wax badan oo dhaqaalo toos ah uga imaan doona soomaaliya hadda ma muuqdo laakiin mar haddii stability timaado iyo boqol iyo konton kun oo qof oo soomaaliya meeshan degan inay ku jaalanji gareeyaan amba ay kula hadlaan dowladda maraykanka inaysan culays u keenin soomaaliya mararka qaar waxaa macquula in culaysi ka yimaadaan waxyaabaha ay damacsantaha inay ka qayb galaan waa gartay ugu dambeyntii stuudiyahan baad nagu soo booqatay bulshada rayidka soomaaliyeed baad qayb ka tahay oo ururadii waddanka ka jiraad qayb ka tahay hadalhaynta soomaaliya ugu badan waxa waaye in jawiga isbedelay oo nabadgelyada soo noqonayso oo dhinaca kalena maanxumadii iyo muranadii la xiriira khilaafaadka xagga gobollada way jiraan bal aragtida jibriil ahaan ma waxaad qabtaa in xaggii wanaagsanaa wax loo wado loo socdo mise waxaad is leedahay sida wax lagu wada hadday kusii socdaan waa qaldamayaan waxaa isle laba arrin isbarbar socoto wanaagna waa jiraa saa sheegtay oo meelo badan wanaagaa ka jiro wax badan ka socdo oo maalinta haddaan idhaahno sanadkii labada kun soomaaliya siday ahayd iyo maanta oo ah labada kun afar iyo tobanka way kala duwan tahay waxaa moodaa isbedelo inay dhaceen oo dhinacyo badan ka yimaadeen haddana dhan kale markaa ka fiiriso yacni dadku rajada ay qabeen amba rajada ay ka qabeen in horumar buuxo amba rajada ay ka qabeen in wax badan qabsoomaan ma qabsoomin aad iyo aad baad mahadsan tahay inaad nagu soo booqto daartan cohen building stuudiyaha idaacadda v o lantanka soomaaliga intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ahaa jabriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda cilmibaarista iyo wadatashiga c r b ee magaalada muqdisho fadhigeedu yahay inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aala ku weydiinayay qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington caashi maxaan nuxiga
weli barnaamijyadii ayaanu bartan kaga jirnaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal afafka nool ee lagu hadlo waxaa dhalaar noolba ku soo biira erayo hor leh erayo loo bixiyo fikrad ama qalab aan horey loo aqoon jirin kuwaasoo bulshada ka soo dhex baxa ama kor iyo dhul durugsan uga yimaada taasina waa wax uu af waliba u baahan yahay oo hodmiya lagamana ilaalin karo oo iska caabi ereyga shisheeye ciddii istiraahdaa maare iyo maakhad uma hesho sidee bay haddaba erayada cusubi af hebel ku soo galaan waa dhowr siyood mar iyada oo aan lagu talagelin ayay afka soo galaan tusaale ahaan isbitaal jiko dariishad sambuusi armaajo markab dukaan doobi gaari asal ahaan waa erayo ka soo kala jeeda afafka ingiriiska hindiga talyaaniga sawaaxiliga iyo carabiga inkastoo iyagaas iyo boqolaal kaleba ay af soomaaliga dibadda ka soo galeen haddana ka mid bay noqdeen waa ku milmeen kadib markii loo yeelay dhadhan iyo dhawaaq soomaaliyeed mar kale erey afka horey ugu jiray ayaa macnihii hore ee uu lahaa waxaa loogu daraa mid cusub sida ereyga hooso oo aynu u niqiin waabkii yaraa ee farsamayaqaankii hore ee soomaaliyeed uu dadka ugu tubi jiray waranka iyo amleyda faaska iyo godinta mindida iyo mudaca iyo dhammaan wixii qaabaynta birta ku saabsan toddobaatanadii qarnigii labaatanaad ayaynu ballaarinay macnaha ereygaas markaynu ula baxnay warshadda casriga ah ee baabuurta lagu hagaajiyo sidoo kale ereyga gaadiid waxaynu waagii hore u niqin oo keliya awrka rarayga ah ee qoyska reermiyiga ahi uu ku guuro kuna dhaansado qoraalkii afka kadibse macnahaas hore ka sokow waxaynu magac uga dhignay baabuurka markabka iyo dayuuradda waynagaan idhaahnaa wasaaradda gaadiidka cirka badda iyo dhulka mar saddexaad waxaa iina jirta farsamo kale oo erayo hor leh af hebel loogu soo biiriyo taasoo afyaqaanadu ay tumis ku magacaabaan isla afkaas erayo ka mid ah ayaa iyaga oo keligooda ama qaar kale la raaciyey macno cusub loo xambaariyaa waa farsamo afafka adduunka oo idil loo adeegsado waana tabtii toddobaatanadii qarnigii labaatanaad guddigii af soomaaliga ee xamar ka jiri jiray uu ku shaqeeyey kana faa'iideeyey erayada haddaba sidaas ku dhashay ee qoraalkiisi kadib af soomaaliga loo tumay kadibna ka mid ka noqday aan tusaale ahaan u soo qaato laba ka mid ah oo kasmada caafimaadka ku saabsan midi waa bukaan socod eegto oo ka kooban saddex eray oo la isku kabay dabadeedna magac looga dhigay isbitaalka yar ee lagu daweeyo dadka xanuunkoodu fudud yahay in la seexiyana aan lahankoodu gaarsiisnayn kan labaadi waa ereyga shaybaar oo ah magac uu guddigu u tumay una bixiyey cilmi ahaan meelaha lagu baaro sababaha keena cudurrada dadka ku dhaca si dabadeed loogala tacaalo hase ahaatee tabaha caynkaasa waxaa jira marar aan loo baahnaynoo ereyga kolkaas la rabo afka laga heli karo qorax dayax xidig roob cir dhul biyo caano ceel iyo kuwa lamidka ahi af soomaaliga waa ku asal sidooda ayay ku dabooli karaan macnaha la rabo wax lagu kabana mucurti loo qabaa ma jirto maxayse arrantani daaran tahay miyaad isweydiin waad ogaane in yar ii koro dhowaan erebixinta ku soo korodhay warbaahinta af soomaaliga ku hadasha si aan loo baahnayn waxaa ka mid ah ereyga ceelbiyood waxaynu ognahay dhowr sano ka hor meel la degmaystay oo xamar iyo afgooye u dhexaysa in ceelasha biyaha loo bixiyey sidoo kale mar iyo laba ka badanba waxaan maqlay malahaygana layla maqlay wartabiyo ku warramaya waxaa lagu guulaystay meel hebla in laga qodo ceelbiyood dadka degaanka iyo xoolodhaqataduba ay ku diirsadeen maalin aan fogayna waxaan maqlay weliyo isna odhanaya meel hebla waxaa laga furay tababar ku saabsan sida ceelbiyoodka loo ilaaliyo waxaan odhan lahaa ereyga ceel si aynu u garanno looma baahna in dhammaadka biyood looga daro bal aan faahfaahiyo ceel waa erey macnaha laga rabo sida uu yahay ku gudi kara waa god qaab wareeg leh oo hoos u dheer markeeda horena in biyo laga helo darteed loo qoto markuu biyo badan yahay waa ma'wi marka uu hoos u dheer yahay asuu af yar yahay waa mataan markuu gurana waa goof haddii aan markaas ceel gaara loodan lahayn ceel waa iska ceel oo in lagu garto awgeed biyood lama raaciyo haddiise wuxuun gadaal looga daraayo waa tilmaan u gaara ceel gaar ah taasoo lagu muujinayo dhulka uu ka qodan yahay iyo isaguba tilmaamaha ay leeyihiin sida ceel dibir ceel cadde ceel berde ceel dheere ceel guduud ceel huur ceel gaab ceel xume iyo wixii la mid ah waxaa isna jira ceel gaabanoo biyihiisu ay dhow yihiin inta roobabku ay geyiga ku dambeeyaanna xoolaha laga waraabsado loona dhaansado waxaa lagu magacaabaa laas sida ceelka ayayna kolkol waxay gadaal ka raaciyaan tilmaan ku saabsan halka uu ku yaal geedaha ka baxa sida laas dhuure iyo laasa cadale ama xoolo jeer laga waraabiyey ayaa ku caana badiya markaas bay laas caanood ama laasa caanood u bixiyaan ama ninkii markiisii hore qotay ee lahaa baa magaciisa lagu laraa sida laas gacal waxaa jira magac kale oo laaska loo aqoon jiray si aad mooddo inuu eegga afka ka baxay waa ereyga xin oo meelo ku magacaabani ay weli jiraan sida xingalool xin duugan xingod iyo xin dawooco xin markii la wadareeyo waa ximan waxaana jira dhowr isu dhowdhow oo gobollada dhexe ee soomaaliya ku yaal jeer baa waxaa wadajirkooda loogu yeeri jiray ximan yaryar waxaana ka mid ah mareer gur cadaado gidhays godin labe iidoole docolley iyo malaha qaar hadda xusuustayda ka maqan ceel waa af soomaali baraxda waxaana laga garan karaa sida uu ugu jiro mahmaahda iyo maansada waxay soomaalidu ku mahmaahdaa ceel nin galay baa laga waraystaa waxay kaloo ku mahmaahdaa ceel biyalihi ma foga qolo tale xumo la liidata ama xoolo dayacan markii loo dayrinayana waxaa loogu dardaar wariyaa cidna uma maqna ceelna uma qodna xagga maasada markaynu eegno tuduc ka mida gabaygiisii gubaabada ahaa waa tuu cali dhuux iskumar ku xusay erayada ceel mataan iyo laas isaga oo biyaha wardheer iyo jeer sidii lagu kala adkaaday ay markaa diiraddu u saarayd waa kii odhan jiray markuu duraha jiiraal kaco ee doogga la idlaysto duurkiiyo dayada hawd markay dabac ku soo jeesho laaskuu ku dalandooli jiray loogu degi waaye alla dowguduuddii wardheer kama durduuraane dawadeedu waa jerin lay uga dulgeeraane ceelkii biyaha diiranaa looma dowdaboe dixda qarandi deeroy mataan loo dardari waaye dulucdu waxay tahay mahmaaha iyo maansatoona ma jirto ceel mooyee meel ereyga ceelbiyood uu af soomaaligii hore kaga xusan yahay haddana baahi loo qabaa ima muuqato sidaas awgeed waa hadaltiro hadaltirana cilmiga aftahamada kuma ammaana dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waayno toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
wahagaag axmed faarax cali daaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha inta haddaan kaga gudubno casha bal noo dulmar qodobadii warka ugu door karoona
waxaa ugu waaweyn ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay maanta magaalada muqdisho saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliyana waxay sheegeen in saddex dumar ah ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay goob ay dumarkaasi howlo nadaafada ka wadeen oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho weli ma jirto ciid markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ahaatee laba jeer oo hore oo sidan oo kale haween nadaafadda wadooyinka ka shaqaynayay ayaa lala beegsaday sanadihii laba kun iyo tobanka iyo laba kun koob iyo tobankii waxaanay dowladda soomaaliya ay ku eedeysay maleeshiyada ururka al-shabaab al-shabaab ayaa dhowaanahanna waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan magaalada muqdisho ciidamada israa'iil ayaa bilaabay in ay dib ugu gurtaan xadka ay wadaagaan israa'iil iyo marinka khaza iyada oo la arkayey dabaabaadka dagaalka ee israa'iil oo ka baxaya bartamaha khaza maanta oo axada ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay sabtidii in markaa ciidamada israa'iil ay dhammaystiraan howshii loo diray oo ahayd inay soo burburiyaan waddooyinka dhulka hoostiisa mara ee ururka xamaas in ay ka soo baxayaan marinka khaza nin waa master netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay burburisay tobaneeyo wadooyinka noocaas ah oo ay sheegtay in xamaas ay u adeegsan jirtay inay hub iyo dagaalyahanaba kusoo gashato dhulka israa'iil isku dhacyo dhimasho dhaliyey oo u dhexeeya ciidamada ukraine iyo kuwa fallaagada goonagoosadoonka ah ee uu ruushku taageero ayaa waxa ay ka socdaan maanta oo axad ah bariga dalkaasi iyadoo dhinac kalena baarayaasha caalamiga ah ee maalintii saddexaad hawshooda ka wataan bartii ay ku burburtay dayuuradii malaysian airlines wakaalada wararka ee reuters ayaa kusoo waramaysa in sagaal qof lagu dilay agaaraha loneski iyo doneski ee bariga dalkaasi sabtidii shalayna baarayaasha caalamiga ah ayaa ka soo saaray bartii ay ku burburtay dayuuradii maleeshiya haraadiga jirka bani aadamka ee dadkii ku dhintay shilkaasi kooxdan oo tiradoodu ay gaarayso toddobaatan isugu jira ka kala socota wadamada netherlands iyo australia ayaa baaris xoogan waxay ka sameeyeen ilaa iyo labaatan kilomitr oo isku wareega oo ku xeeran goobta burburka dayuuradda inkastoo dagaal uu socday kana socday meel aan ka fogeyn deegaanadaasi aad baad umahadsanta caasha bal haddaan barnaamijyadii iyo wararkii ku xiiqnay aan ku nasanno codkii baxsanaa fanaanka iyo cabdinuur alaale iyo heestii jacayl lama muusi karo
jacayllama muusi karo sidii mayaygu da'aa yidoo dulkugu dilaa jacayllama muusi karo sidii mayaygu da'aa yidoo dulkugu dilaa midyadhiig lusitaa halburaha ka marshaa mididan waa loo dhintaa masiibadu way jirtaa midyadhiig lusitaa halbowlaha ka marshaa midida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa waxaan ku matalayaa in maqanu meel fog jira case meher kaga tegiin miyaa malab loo tufaa waxaan ku matalayaa in maqanu meel fog jira case meher kaga tegiin miyaa malab loo tufaa maxaan loo saydhiyaa haa muradka lagu xidhaa
aad ayuu u mahadsan yahay fanaankaasi waa cabdinuur alaal waan malaynayaa maraha geed sare ku yaal marbaad maleele cataawayo dadkan wada la mid tahay
gaarista ilaahay baa loo qabaa tahay codkaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii cawaysnimo waxaan mar kale kulmi doonaa berri lixda iyo barka inta ka horreysa dhammaan waxaan isku ognahay
nabadgelyo murtina waxaan uga socdaa haa hadday arrimihii murgii
This program has come to you from the Voice of America, Washington.